Baaritaankan cusub wuxuu ku saabsan yahay arrimo lagu eedeeyey madaxweynaha wiilkiisa oo la yidhahdo Hunter Biden oo ganacsi ay qola dhex mareen shirkad ku taala ee waddanka Ukraine labadii kun toban iyo afartii ilaa labadii kun sagaal iyo tobankii xilligaas oo madaxweynaha hadda madaxweyne Biden uu ahay madaxweyne ku-xigeen. Marka arrimahaas ayaa waxaa la baaraya muddo wiilkiisa kiiskiisa waa goon laakiin madaxweynaha maxuu ku leeyahay maxaa uu ka ogaay wax ma kasoo galeen waxaas waa su-aalaha laisweydiinaa marka taasi loo ogaado ayay waxay go-aansadeen aqalka hoose in bal la sameeyo baaritaan oo impeachment ku aray macnaheeda uu yahay in hadda baaritaan la bilaabo oo haddii wax lagu arko markaas cod in loo qaado madaxweynaha waaya taas ay taas waaye marka waxay ku saabsantahay waaya marka baaritaanka ilaa intee ayuu qaadan karaa maxaase madaxweynaha loo cogsan karaa in maarata xilka laga qaado
baaritaanka horta muddo socon ah oo wixii u tahay markii baaritaan la samaynayo waa in la raadiyo wax walbo oo oo xaqiiqo ah oo lasoo bandhigi karo marka waqtigay qaadan doontaa baaritaanka waqtigay qaadan doontana lama yaqaan hadda waxay ku xiran tahay kiiska culeyska inta uu la-eg yahay iyo miisaanka uu leeyahay laakiin waxaa xusig mudan in ayagu marka hore baaritaan ay sameeyeen oo baaritaankaas lagu soo waayo wax madaxweyne biden inuu waxaan wax ka ogaay inuu businesska wiilkiisa uu ku jiro oo waxbase oo wax asiga shaqsiyan gooni ah oo madaxweynaha favor yani markuu madaxweyne ku-xigeenka uu ahay oo u sameeyey aysan jirin marka waxba caddayna waa lasoo waayay laakiin maadaama meeshii uu ka jiro wax la dhaho political theatre oo ah in laismadadaaliyo oo xisbiga jamhuuriga group oo midigta fag ah oo madaxweynihii hore ku xiran madaxweyne trump oo ayagu rabaan in madaxweyne biden mashaatiga laga wasaqeeyo marka taas waa mid midda labaad oo ah madaxweynaha maxay u dhimi kartaa ma u malaynaya inay madaxweynaha u dhimi karto sababtoo ah aqalka hoose oo ay haystaan jamhuuriga ayaguna fahantada iskuma raacsano oo haddii xitaa cod la qaado kama soo dhixi doono aqalka hoose hadday lacala dhacdo inuu aqalka hoose kasoo gudboon aqalka sare u imaado aqalka sare waxaa haysta xisbiga dimuqraadiga oo madaxweynaha taageersan marka waxaa la leeyahay waa iska madadaalo waa laakiin wax meel weyn gaari doono ay laakiin ma moodaa in lagu soo beegay xilli xasaasi ah oo ay doorashooyinka soo dhow yihiin waa run waa nuura waxaa jira xilli waxaa lagu jiraa doorashooyinkii loo tartamayay labada kun labaatan iyo afarta madaxweyne biden waa madaxweyne musharax xisbiga jamhuurigana kolley qofkii kasoo baxo waa la tartami doonaa madaxweyne biden waxayna u badan tahay inuu madaxweyne trump kasoo baxo waxaa xilliga loogu soo aadiina waa in political dhibca looga qaato waxay ahayd biden oo shaatigiisa la wasaqeeyo oo loo arko madaxweyne biden nin musuq maasuq ah oo musuq maasuqa wiil ee yani lagu eedeynayo wiilkiisa inuu wax ka ogaay ah marka waa xilli laisdhihi karo xilligan ayay ku habboon tahay in madaxweynaha shaarkiisa aada loo wasaqeey maadaama tartan adag oo soo socdo la geli doono qofka kasoo baxo xisbiga jamhuuriga maxamed marka warkani kasoo baxay afhayeenka aqalka wakiilada madaxda u ah mudanayaasha jamhuuriga siduu aqalka cad iyo xisbiga dimuqraadiga ay uga falceliyeen
nuur waa mahadsan tahay xisbiga dimuqraadiga horey ayay ogaayeen waxaan inay imaan doonaan mana ahayn wax ku cusub oo waxay waxaan wax la filayay ahayd oo markii xisbiga jamhuuriga uu qabsay aqalka hoose sanadkan january oo la wareegeen xukunka aqalka hoose waa la sugaya inay mar imaato dacwada noocan oo kaleento oo madaxweyne biden lagu qaadi doono marka ayagu mar hore ayay u daargaroobeen runtii mana u arkaan wax weyn inay ku keeni doonto madaxweynaha xisbigiisa intaba oo aan ka ahayn in xoogaa la jiijiido oo dhaawac siyaasad in lagu geysto mar walbo haddii oo dulduleelo laga helo marka taas ayaa ka jirta waana xilliyada doorashooyinkan waa wax iska normala wadanka gudihiisa oo qofkii hadba laga hela dhaawac siyaasadeed in looga faa'iidaysto waana tii ayay mid qayb ah ay ka tahay marka laga yaabo in madaxweynaha perceptionka dadka waxay aaminsan yihiin dadka qaar in ay isdhahaan oo madaxweyne trump waa nin dambiil loo haysto madaxweyne bidenna waa nin dambiil loo haysto marka taas ayaa u badan tahay inay dadka qaar u fahmaan oo markaas in laisku dheela tira marka taas ayay u badan tahay taas ayayna rabaan xisbiga jamhuuriga in labada kiis laisku dheela tira siyaasad ahaan marka waana tan ay hadda ciyaarayaan marka mudda ayay qaadan doontaa broseska waxay noqona horta wixii baaritaan lagu sameeyo baaritaankaas waxuu keena kadib la arko kadibna cod aqalka hoose looga qaado aqal markaas unaa la ogaan doonaa wixii meesha u socdaan iyo laakiin hadda waa hornaa